about you, but I feel good.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labatobanka bisha februari sanadka labakulabaaatanka afrikada bari saacadda idaacadda afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono kaalinta wariyaasha iyo soo tobinta doorashooyinka soomaaliya ka dhacaysa ama ka dhacaya gaar ahaan kuwa hadda ka socda galmudug
waxaa jira xiriiro hoose oo wariyaha si walba wax ku raansan karo uu ku raansanayo tusaale haddii aan doonayo in aan t v aan u shaqeeyo kuwa dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa brivateka intaba ka qayb qaadashadooda markii la yidhaahdo in cid gooniya intaad raadsato aad sidii kugu habooneed maadaama dee tv-ga war lagaa sugaayo ama raadiyaha war lagaa sugaayo macquul ma noqonayso in aad maaragtay soo taagnaato waxaa lagu leeyahay soo dir soo dir soo dir doorashaa socota soo tebi maxaa cusub yaa qaylinaya
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida maamulka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa jimcihii sii kordhiyey digniinta uu ka bixinayo suurtagalnimada weerarka ruushka ee ku wajahan ukrein iyagoo yiri in wakhti kasta uu dhici karo xitaa xilli dadaalada diblomaasiyadeed ee deg dega ah ay sii socdaan iyadoo laga hadlayo xaaladda taagan ayaa waaxda gaashaandhigga ay amar ku bixisay in saddex kun oo ciidamo dheeraad ah la geeyo poland si ay u baritaaraan xulufada xilli xulashooyinka dhanka diblomaasiyadda ee la doonayo in lagu hor istaago dagaalka ukrein ay u muuqdeen wax adag ayaa aqalka cad uu sheegay in madaxweyne joe biden iyo valadimir putin ay sabtida maanta qadka telefoonka kaga wada xaajoon doonaan qalalaasaha taagan biden ayaa sheegay in milatariga maraykanka uusan geli doonin dagaalka ukrein laakiin wuxuu ballanqaaday in cunuqbatayn dhaqaale oo adag ay kusoo rogayaan moscow iyagoo garabsanaya saaxiibadooda caalamiga ah ruushka ayaa ka doonaya dalalka reer galbeedka inay u ballanqaadaan in wax gantaallo ah aan la geyn karin agagaarka xuduudiisa in ukrein aysan xubin ka noqonin ururka nato iyo inay dib u miisaamaan kaabayaashooda milatari ee isbahaysiga laakiin wadamada reer galbeedka ayaa ku sheegay dalabka ruushka mid aan hadda la bilaabayn taa beddelkeedana ay kala hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta hubka taas oo cirka sii gelisay xiisadda ka taagan ukrein ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa ku boorisay dhinacyada ethoobiya in ay gaaraan xabad joojin iyo nabad waarta iyadoo dhinaca kalena ugu baaqday inay dib u soo celiyaan kalsoonida aniga ahaantayda kalsoonidii ayaa burburtay gudaha itoobiya ayay aamino maxamed u sheegtay wariyaasha qaramada midoobey iyadoo intaasi ku dartay in qaramada midoobe ay uga baahan yihiin inay helaan ama qaramada midoobe ahaan inay helaan habab ay ku taageeraan hogaanka dadka hogaanka iyo dadka ethoobiya si loo helo dhaba lagu soo celiyo kalsoonida iyo nabadda aamina oo ka laabatay dalka ethoobiya oo ay booqatay islamarkaana iyo waqooyi ayaa ethoobiya kula kulantay dhinacyada dagaalamaya waxaana ay sheegtay inay qabto dareen ah in hadda ay jiraan dadaalo badan oo lagu raadinayo nabadda iyadoo intaasi sii raacisay in sidoo kale hadda la joogo meel ka duwan marka loo eego bilihii hore dowladda federaalk ethoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed ayaa dagaal kula jirta ururka t b l f ee xoreynta dadka tigre tan iyo bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatankii go-doomin dhab ah xukuumadda ay ku samaysay gobolkaasi ayaana keentay in dad ka badan shan milyan oo halkaas ku nool ay u baahdaan gargaar bini'aadanimo iyadoo qaarkoodna hadda ay ku sugan yihiin xaalad macluul ah dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaana inoo haya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eeda toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ka socday doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka haddaba door caynkee la eg bay ku leeyihiin wariyaasha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ka qaybgalka doorashada iyo tabinteedaba barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona maxamed deeq cabdi maxamed iyo xabse khaliif xirsi waxa ay labaduba ka mid yihiin wariyaasha ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug iyo guud ahaan deegaanada galmudugba dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha aan ku hormaro maxamed deeq cabdi maxamed maxamed deeq waxaa magaalada dhuusamareeb ka socda doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka haddaba doorka ay ku leeyihiin wariyaasha marka ay noqoto ka qaybgalka kulamada tabinteeda iyo ka hadalka doorashooyinka si dhexdhexaadnima intee la eg tahay
waa mahadsantaha cabdiwaaxid marka hore waa u mahad celinayaa adiga iyo dhammaan bahda v o a oo inagu martiqaaday maanta barnaamijkan iyo xabsi oo barnaamijka igala qaybgelaysa intaas kadib sidaad ogsoon tahay dalka doorasho ayaa ka socota galmudugna qayb ayay ka tahay meelaha doorashooyinku ay ka socdaan runtii warbaahintu waxaay ahayd door fiican in ay ku yeelato sidaba ka muuqatay oo horey habraacyadii doorashada iyo xilliyadii heshiisyada ay dhacayeen loogu soo hadal qaaday laakiin marka la eego galmudug inagoo hadda gobolada kale aynaan ka hadlaynin laakiin galmudug ayaan diiradda saaraynaa maanta marka la fiiriyo runtii boqolkii xitaa shan iyo toban wax door ah warbaahintu kuma lahan marka aan saas leeyahay waxa ay tahay in warbaahintu goobjoog ahaato doorashada xilliyada ay dhacayaan si hufan ay u tabiso ayay ahayd ma jirto laakiin hadda ka hor si maaragtay qasaba amaba xooga wariyeed looga soo saaray laakiin bataatanba waxaa meesha ka maqan xiriirkii warbaahinta iyo guddigii doorashooyinka ka dhexeeyey marar badan ilaa saddex ilaa afar jeer iyo ka badanba waxaan isku daynay in aan xiriir la sameyno guddiga si aan ugala wada hadalno doorkii warbaahintu ay ku yeelo lahayd in aan doorashada tabinno ka qayb galno ka mid noqonno maadaama tabinna looga baahan yahay oo dadka aan la shaqaynayno iyo hay-adaha wariyaashu ay la shaqaynayaan goobjoog ay ka noqdaan idaacadaha gudaha ku yaalla iyo kuwa kale loo shaqeeyo oo meelaha kale ku yaalla way suurtogeli weysa arrintaasi runtii wax jawaabho weli guddiga aan ka helna ma jirto waxaa jirtay sidaa ogsoonta horay in shan kursi dhuusmareeb aqalka hoose ama golaha shacabka doorashadeeda loogu qabtay shantaas kursi markii ay soo dhammaatay guddoomiyaha guddiga waa aan raadinay markii aan raadinay fariin ayuu noo reebay in uu nala kulmi doono kulankii annagoo ka sugayna waa uu baxay safar ayuu aaday soo laabashadiisiina ma aysan dhicin oo runtii marka taasi waxa ay keentay in doorkii warbaahinta uu meesha ka maqnaado mana aysan ahayn taasi inay dhacdo runtii
maxamed waa mahadsan tahay waxaa dhacday doorasho xildhibaanada aqalka hoose baarlamaanka shan kursi iyo saddex xabso sideeddaa kursi ilaa hadda ma jirtaa saxafiyiinta galmudug gaar ahaan dhuusamareeb si madax bannaan inay uga qayb galaan marka ay noqoto tababarada ergada odayaasha dhaqanka marka la tababarayo iyo doorashaduba inay si madax bannaan uga qayb galaan oo ay u tabiyaan dhacdooyinka doorashada
cabdiwaab aad umahadsan tahay waan kaga mahad celinayaa horta su-aasha aada ku muhiimsan aadna weydiinayso runaantii galmudug marka leeyahay khaasatan magaalada dhuusamareeb horta doorashada inay tibiyaan wariyaasha ama bahda warbaahinta waxaa ka horeysa door cad in uu jiro ay u qoondeeyeen guddiga doorashada runaantii ma jirin door muuqda oo loo biqaamiyey maadaama warbaahintu ay leedahay xaquuq asaasiya oo lama taabtaan ah balse ma jirin cid u taabatay ama u qoondeysay ama qeyb ka mid ah ha ahaatee siisay sidaas darteed in shan kursi waxaaba ka horeysaba ka hor iyo kadibba in gadaal aan loo soo fiirin annagana isku dayaada u wanaagsan waan sameynay inaan isku tagno miitinaha samaysano codsi aan gudbisano xitaa si walba xitaa haddaysan doorka warbaahinta si guud markii laga soo tago dhusmareeb xitaa waan sameynay qaybo qaybo inaan ugu tagno laakiin nooma suurtogelin taasina waxay caddaynaysaa in labaal maray dhusamareeb markii aynu joogno doorkii ayadoo weliba caasimaddii ay tahay oo dhammaan bulshada reer galmudug iyo reer dhusmareeb intaba iyo kuwa soomaaliyeedba muwaadiniinta si guud si gaar ahaneedba inoola socdaan taasina waxay caddaynaysaa in aysan muhiim ahayn markii horeba laakiin taasi waa ay dhacday markii la fiiriyo doorashadii xilligii hore dhacday maadaama ayadoo hadda galmudug ay curdan ay tahay oo haddaba ay aas-aas ay ku jirto sidaasay tahay haddana meeshii laga raba in ay noqdaan bahda warbaahinta isha koowaad ee aas-aasiga ah ee bulshadu isha ay ku hayso oo xogaha ay kala socdaan oo si guud marka la dhahaayo maadaama dee daaqadda ay ka baxday haddana ay caddahay lama saadaali karan xitaa wariyaasha sida ay kusii shaqayn lahaayeen maadaama sidii hadda maxamed cabdi uu sheegaba xiriirkii kala dhexeeyey guddiga doorashada iyo bahda warbaahintaba uu daaqada ka baxay aada mahadsantaa xabsan maxamed galmudug caasimaddii aad joogtaan waxaad joogtaa xarun kule wasaaraddii warfaafinta cabashadiina ma u gudbiseen wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug
waa mahadsan tahay mar kale cabdiwaaxid runtii cabashadaas iyo in warbaahinta doorkeedii meesha uu ka maqan yahay wasaaraddu ay ogsoon tahay wasiirka iyo maaragtay howlwadannada kale ee wasaaradda runtii arrinkaas waa ay ka warhayaan inkastoo wax weyn aysan ka qabanin oo hadda iyagana aanan hadda eedda saaraynin laakiin cidda aan wax u tiirinayno ay tahay cidda hogaaminaysa doorashadan hadda socota oo dhuusamareeb qaar hore loogu qabtay qaarkii kalena la qaban doono oo loo madlan yahay warbaahinta runtii door muuqda ayay leedahay bulshaduna waxa ay la socoto mar walba waa warbaahinta madaxa bannaan iyo sida ay u soo tabiso marka laga reebo midda kale oo dowladda sababto a warbaahinta dowladda iyo midda madaxa bannaani ma ahan kuwo isku si wax usoo tabinaya oo waad dareemi kartaa laakiin meeshiiba waa ay ka maqan tahay oo waxa aada moodaa in aan xilla iska saarin warbaahintiina aanba lagu tashanba oo aysan muhiimad u lahayn doorashadan iyo habka ay dalka uga socoto gaar ahaan galmudug aada maasta xabso waxaa ka qaybgelaya doorashada wariyaal warbaahinno kala duwana tabinaya maxaad adinka kaga duwan tihiin warbaahinada iyo wariyaasha soo tabinaya doorashooyinka iyo dhacdooyinka doorashada la xiriira waa maasan tahay bahda warbaahinta markii la dhahayo dhusmareeb maadaama hortaa sidii hore aan u sheegnaba uusan door muuqdan ku lahayn waxaa jira xiriiro hoose oo wariyaha si walba wax ku raansan karo uu ku raansanayo tusaale haddii aan doonayo in aan t v aan u shaqeeyo kuwa dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa brivateka intaba ka qayb qaadashadooda markii la yidhaahdo in cid gooniya intaad raadsato aad sidii kugu habooneed maadaama dee tv-ga war lagaa sugaayo ama raadiyaha war lagaa sugaayo macquul ma noqonayso in aad maaragtay soo taagnaato waxaa lagu leeyahay soo dir soo dir soo dir doorashaa socota soo tebi maxaa cusub yaa qaylinaya yaa hadlaya yaa wax qaba yaa fikir qaba soo waraysa dadkii sidaas darteed ma suurtagelayso in tabinta ay meesha ka baxdo laakiin si waafaqsan caadiyan maadaama dhuusamareeb ay tahay caasimad maqaamna ay leedahay maqaamkeedii bahda warbaahineed yaa meesha ka maqan yaa la laalay aada maasanta maxamed ma jirtaa xiriiro hadda aad la samayseen guddiga si tabashada aad adinku qabtaan dhinaca warbaahinta hal looga gaaro oo meesha looga saaro madmadowga aad tabaysaan
intaana su-aashaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan sii adkayo hadalka xafso waa sax oo hadda warbaahintii meeshii tiro kooban ayaa joogta oo marmarka qaar wax ka soo tabinaya sidii la rabo ayaan wax loo tabin waxa anagu aan ka hadlayno waxa ay tahay in guddigii oo la rabay warbaahinta inuu la fadhiisto sidaas iyo sidaas u howlgala shaqada xilligaasaa la qabanayaa sidaasaa loo qabanaya u yiraahdo ayay ahayd waxaaba moodaaba guddigu inuusanba ogeynba in warbaahinu ay joogto dhulsamareeb oo doorashadii ka dhacayso lagu qabanayo micnana ma samaynayso in aad maaragtay inta qof maaragtay siyaa rabtaba ku keen ama meel kale ha laga keeno maaragtay sawiradii hala qaado iyo fiidiyoyaal si gaara igusoo sameeya oo xitaa iyagii maaragtay laga yaabo in ay maaragtay la xakamaynayo oo la rabin in heer walba ay u baxaan marka meeshaas xoogaa waxaa nooga muuqataa madmadow badan oo u eg in maaragtay la iska dhiga doorka warbaahinta xagga marka usoo laabtay su-aashaadii horeba waa kuugu sheegay xiriir waa la sameynay guddiga waa isku daynay xitaa ballamo ayaana loo qabtay ballamihii markii la qabtana waa suurtageli weysay oo madaxdii ballamaha noo qabatay oo guddiga ka mid ahayd safare ayay aadeen soo laabashadii marmarka qaar dad aan u dirnay teleefanadii waa ay ka jawaabi waayeen marka waxyaabo badan oo waxa aan dareemaynaa gacan bidixayn badan oo dhanka warbaahinta ah xitaa doorashadan iyo hadda siday u socota ma ahna ka hor doorashooyinkii hore oo kuwii galmudug ahaa oo hore loo qabtay shaqooyinka guud ee ka socda galmudug waxaa aada moodaa in ay si uun u xirxiran yihiin oo moodo warbaahintiiba in wax uun lagala dhuumaynayo waxa ay yihiinna ma garanayno dabcan iyagaana soo bixi doona sida wax yihiin
ma loo dhihi karaa maxamed eeq wariyaasha qaar si loo xakameeyo xogta doorashada waxaad guddiga doorashadu gartay in wariyaasha qaar aysan ka qayb gelin oo aad khaladaad dhacay aawadood looga reebay sidaa darteedna ay ku habboon tahay in wax sugan oo guddiga doorashada sida ay wax u rabaan ah in la gudbiyo ay muhiim tahay
horta talada guddigu gaareen amaba go-aanka iyagu gaareen dabcan hadda kama hadli karno oo iyaga ayuu u yaalaa lana weydii doonaa hadda ka hor ma dhicin doorashooyinkii halkan lagu qabanayay ama heer federaal ha ahaadeen ama heer galmudug qaladaad wariyaashu ay ka galeen ama si qaldan ay wax u tabiyeen ma aysan dhicin mana jirin wax maaragtay cabasho ah oo dadkii doorashooyinka qabanaya guddiyadii nooga yimid ma jirin laakiin sida aan kuu sheegaba waxaa muuqata in maaragtay warbaahintiiba aan la moodinba in doorashada ay door ku leedahay waxa anagu aan ka hadlayna waxa ay tahay warbaahinta doorashada doorkii ay ku laheyd ayaa meesha ka maqan intaas waa waxaan ka hadlayna aada maasta xabso ma tashateen oo kulamo ma ka yeelateen sidii doorkiina aada u muujin lahaydeen oo aada u gaarsiin lahaydeen cabashadiina guddiga doorashada iyo cid walba ee khusaysaba
aada weyn way jiraan kulamo aada u muhiimsan horena way usoo dhaceen ilaa haddana wadadii waan ku jirnaa annaka ka warbaahin ahaan reer dhusamareebeed markii la leeyahay horta doorkeenu bannaanku yaalaa wuu cadyahay dah ma saarna kulamadeenna iyo wicitaankeennana ma ahan mid aan ka caajisayno inaan xiriiro aan samayno guddiga maxaa la dhihi jiray doorashada haddii ay noqdo wasaaradda haddii ay noqdo annaga dhankeenna iyo cid walba ay qusayso ma ahan mid aan ka caajisayno laakiin mar walba dhibaatooyinku way badan yihiin ha badnaadaan ma xuma markii la leeyahay kuwa guddiga qaybaha warbaahinta uga jirta kaana ka ahaan waa aragnaa waa u jeednaa laakiin maadaama ayna jirin cid ka jawaabaysa waxaan isku dayaynaa inaan qorshe adag aan ka soo saarno weliba adag maadaama doorashada markii la dhahayo warbaahinta warbaahintu ayadu ayadaa soo gudbisa haddii ay noqoto deganaansho iyo horumarka dalka gaar ahaan deegaanka horumarkiisa waxaa ka qayb qaadan kara waa warbaahinta habka wax usoo tabinayso marka annagu haddii aan meesha ka baxno waxaa imaanayso tusaale ahaan guddiga doorashooyinkaoo kaleeto cidda ay doonayaan ama cidda ay wadaan oo meesha u joogto oo kaleeto ayagoo qudhooda in hal iyo laba oo annaga kamida lagu soo daro ayagii halka iyo labada xataa qaarkood ama muuqaaladii maaragtay ee qaarkood lagu canshuuro maxaa la dhihi jiray sawiradii qaarkood maaragtay faafreeb lagu sameeyo marka saasoo ayado annaga saas ay taha oo aan arkayno yaan waxaan ku dadaalaynaa insha allah in heerka warb walbaba ha naga gaartee aynu kasoo saarno xeerar adag oo warbaahinta galmudug khaasatan kuwa reer dhusamareebeed ah maadaama ay tahay isha koowaad ee warbaahinta galmudug midnimo la-aan dhexdiina ah ayaa suurtagal dhigtay in laydinka faa'iidaysto oo door aad yeelan weysaan wala dhihi karaa
runahaantii lama oran karo waayo annaga iskudayada markaan samaynaynay ee wicitaanada aan samaynaynay ee kulamada aan samaynaynay si wadajiraan ugu tegaynay marka annaga si walba oo aan hadli karno adaamaha cid aan dirsanayno ama cid aan wacayno ama cid aan la kulmayno si wadajiraan ugu kulmaynay taasna mar walbana waxaan la dhahayay haye waa bishaan baa lainsiinayaa waa laidin soo jawaabayaa beri waa laidin soo hadlayaa me waa laidiin maqan yahay xitaa wasaaradda markii laga soo tago guddiga doorashooyinka markii laga soo tago wasaaradda xitaa doorkeeda ma cadda ayaga aad baa mahadsanta maxay tahay tallaabada idiin xigta ama aad qaadan doontaan si loo muujiyo muruqa mediyaha
waa mahadsan tahay horta tallaabada waxaan ula simanahay warbaahinta galmudug guud ahaan ka howlgasha midda annaga hadda noo gaara waxa ay tahay meeshii shaqadu ka socotay ayaan joognaa doorashooyinka lagu qabanayay hawsha ugu ballaaran hadda ay ka socoto kuraasta ugu badan inay taallo kulamo ayaa hadda noo socda kulamadaasna waxaan ku soo saari doonaa haddii alla idmo bayaano aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka iyo siday u socdaan iyo doorla-aanta warbaahinta hadda ma rabo inaan kasii hordhaco midda kale su-aashii xabse aad weydiiso ahayd isku xirnaan la-aan miyey aan laydinkaga faa'iidaysanin taas waxaan ula simanaha wariyaasha galmudug dabcan waxaana laga rabaa dhammaanba degmooyinka galmudug iyo warbaahinta ka howlgasha in ay iyagu maaragta aayahooda ka tashtaan dallad ay ku midaysan yihiin ay samaystaan taasna waa la gaari doonaa haddii allaydmo marka muhiimadda aad isleedihiin hadda waa muuqataa oo aad kaga qaybgeli doontaan kuraasta dhiman ee dhowr iyo tobanka ah maxay tahay runtii laba ayaan u kala qaadayaa anaga xaggeena muddadii hadda lasoo dhaafay oo intii doorashooyinka la qabtay waxbaan xeerinaynay oo waxaan islehayn dee deegaanku waa deegaankiinii waana sax oo mar waliba inaan soo taagnaano ama la qayliyo ama meedihii la yimaado waa laga fiican yahay waa hadli karnay annaga warbaahintii joogno gacanta ku hayna shirar jiraad waa qaban karnay laakiin hadda ka hor ma aysa dhicin waxaa islahayn dee guddiga iyo howlwadeennada iyo dadka shaqada wada madaxda ah fariimihiinii aad u dirsateen iyo codsadihiinii kasoo jawaabi doonaan si hufan maaragtay si doorashada warbaahinta uga qayb gasho si aad maaragtay u wada fadhiisataan adinka iyo guddigu ma aysa dhicin laakiin hadda waxaa qasbaya inaan hadalno oo is-abaabulno waxa ay tahay dee meel ama ka maqnaaw ama ka muuqa sidaas oraha soomaaliyeed ay ahayd marka in bal horta meesha rasmiga ah wax naga xigaan horta aan ogaano waayo hadda ka hor ma aanaan ogeyn oo mar walba waxaan xiriiro ayaan samaynayna xiriiradiina miro dhalwa ay yeelan waayeen marka taas ayaa hadda kalliftay in arintaani ay soo baxdo mediaha ay timaado waraysigan hadda waa kii ugu horeeyey ama doodan hadda aanoo qabanayso oo aan ka qaybgelayno barnaamijkan oo arinkaas uga hadalno hadda ka hor banaanka uma soo bixin oo anaga waxbaan xeerinayno ah inaan maaragtay iyadoon kor loo qaadin oon microfoonka la tegin in hoos loo dhameeyo waana suurtageli weyse
aad baa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da si guud hal su-aal haddaan idiin weydiiyo deegaanada galmudug oo dhan waxaa ka howlgala wariyaal fara badan oo kala duwan warbaahinta kala duwan uga howlgala magaalada gaalkacyo iyo magaalada dhuusmareeb waxa ay u madlan yihiin in lagu qabto doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka tala guud oo ka dhexaysa bahda saxaafadda ama meydiyaha ama wariyaasha ka howlgala gobolada mudug iyo galgaduud oo aad kaga doodaysaan doorkiina ma jirtaa haddii aysan jirin maxay tahay tallaabada adinka idiin habboon labada gaalkacyo iyo dhuusamareeb ee aad qaadan doontaan aan ku hormar xafso
waa mahadsan tahay waa su-aal aada u muhiimsan runaantii gaalkacyo iyo dhuusamareeb wariyaasha si guudna galmudug aan dhehe horaan waan u sheegnay doorkeena ugu weyn wuxuu noqon doonaa in aan arrin aada u wanaagsan oo muhiim ah oo deegaanka anfacayso dalkana anfacayso dadkana anfacayso aan soo saarno insha allah taasoo ah sida ugu wanaagsan ugu habboon aan uga faalloon karna arrinkaasi inaan soo saarno waxaan rajeynayaa in deegaankeenana saameyn xun ayna ku yeeli doonin maadaama dee markii leeyahay deegaan baa la dhisaya warbaahintai ka dhismaysa marka inagoo aanan maaragtay qaylanin oo rabshado aynu sameynin oo aana maaragtay aada wayn oo deganaasho ay ku jirto maantana madmadowga muuqdana waxaan rajeynayaa oo kuhan weynahay inay tartarmi doonto insha allah
waa mahadsantaha cabdiwaaxid oo su-aashaas haddaan dhankii ka jawaabo runtii dhusmareeb iyo gaalkacyo keliya ma ahan laakiin dhusmareeb gaalkacyo waxay uga duwan yihiin iyaga doorashadii ayaa lagu qabanayaa oo meeshii shaqadu ka socoto weeye laakiin waxa aan qabaa anigu oo su-aashaas uga jawaabayaa talo guud oo hadda ka hor noo taala ma jirin laakiin hadda kadib waxaan raadinaynaa sidii dhammaanba degmooyinka galmudug wariyaasha ka howlgala meel isugu imaan lahaayeen waxna meel u wada dhigan lahaayeen oo ay noqon lahaayeen dad midaysan waayo sida muuqata waxa hadda wax looga faa'iidaysanayo waxa ay tahay inaan dallad guud lalahayn oo maaragtay arrimahaani dabagal iyo ka hadal ku samaysa
waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiinaya sidaa iyo ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa la ciyaaraya haddii aan dhinaca isboortiga fiirino kooxda inter milan ayaa la ciyaari doonta kooxda kale ee napoli labadan koox ayaana ah kuwa hogaaminaya horyaalka inter milan ayaa waxay ku hogaaminaysaa saddex iyo afartan dhibic laba iyo konton dhibicna waxaa haysata napoli waa kulanka ugu adag toddobaadka inter milan waxay doonaysaa inay sii dheeraysto hogaanka napolina waxa ay doonaysaa inay soo qabato markana dhinacii suugaanta aan soo dhaweeyo yurubgeyo
gallin horacad ee doogal furangala la waagiya goolkii xalaal lagu u keentaad ma ku imaanin adiga garmayliyahow dhasho guusha guusha ku saxeexay goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yarleelay eed garabki siiseed kalgacal guudkaygu qaaday qalbigu gaarna u ilaashaygobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin
idaacaddeenii duhurnimo waxaa u dambeeyey codkaasi yurub genyo iyo heestii gaari waxaana idinla socodsiinayey anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen oo isku duuban waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo